sare aad ba aad u mahadsan tahay barson guuni runtii nimankii waayadanba ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayay baa soo weeraray isla mar ahaantaasna si fiican baa loogu diyaar garoobay si fiicanna waa loo jebiyey dhimasho iyo dad laga hayaba way leeyihiin marka waxaan rajaynayaa darsiga u fiicnaa oy la kulmaan in loo dhigay baan rajaynayaa maxaa sabab u ah weerarada al-shabaab hadiyo goor ay kusoo qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ee waqooyiga magaalada kismaayo
sababtu waxa weeyo horta meeshu waa meel istaraatiiji ah oo isku xirto degmada jamaame iyo degmada kismaayo waa dhulbeereed oo ilaahay subxaana watacaala muxuu ahaayey nimca uu ku manaystay waxa keliya oo marka meesha ay u intirsaaraynayaan waxa weeyo saad ogtihi nimankan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba way daciifeen muxuu ahaayey waa meelaha keliya oo dadka tabcanayo beerahooda ay baada uga qaadi karaan oo dhihi karaan beertan intaasoo geed baa ku taalle lacag keen intaasoo xaboo qaraa ah beertaada ku taallo intaas oo maxaan ku idhaha waxyaalo noocaas oo qaab dhaqaale ah oo maaragtay ujeeddada ugu badan oy ka leeyihiin waxa weeyo inay ku wareegaan dhulbeereedka dadka soomaaliyeed maxaan ku dhaha ay tabcadaan isla mar ahaantaana dadka waxay abuurtaan ay baad ka sii qaadaan ujeeddada ugu badan oo weerarada ay u samaynayaan taas waay waa tahay maadaama saldhig ciidan ay tahay meesha ay weerarayaan al-shabaab oo ciidamada dowladda iyo jubbalandba ilaalada afkooda hore ay tahay ma laisdhihi karaa habacsanaan ciidamada ay ogaadeen ayaa keenaysa in mar walbaba weerarkan ay kusoo qaadaan shabaab siday sheeganayaan haatan waxay leeyihiin askarta ciidamada dowladda ayaan dad badan ka laynay marka maxaad kaga jawaabaysaan arrintaas waa mahadsan tahay sahro laakiin waxa weeyo sideeda qof dagaal ku jira habac laguma sheegi karo maxaa yeelay qof saharoy aad og tahay inuu ku dilaayo inaad habacdo ood maxaan ku idhahdaa isu kala daadiso oo boseshinka aad difaacaysa aad u banayso suuragal ma aha ciidamada ama kuwa qaranka soomaaliyeed xooga dalka soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa jubbaland ha noqdeeno waa ciidan feejigoon waaye waxaadna ka garanaysaa inay feejigoon yihiin darsigii saakay loo dhigay oo baraha bulshada aad ku aragtay marka waan u hambalyeynaynaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbalandba waxaana rajaynaynaa guulo kuwan kasii ballaaran in lasii gaari doono insha allahu maadaama bisha ramalaan hadda ay dhammaatay howlgallo deg deg ana la samayn doono waa mahadsan tahay waayahay ugu dambeyntii waxaad sheegteen inaad ka qabateen dad al-shabaab ee weerarka idinku soo qaadeen kadib maxay yihiin tiradaad nala wadaagi karto khasaarahana maxaa idin soo gaaray adinka annaga horta laba ninna waa naga dhaawacantay ninna wuu dhintay dadka la qabtayna waa laba qof weeyo dadka haddii dagaal lagu qabtana sharciga qaranka soomaaliyeed u yaallo waxa weeyo qofka lama dilo hadduu dhaawac yahay lama dilo waa la daaweynayaa meel baa la geynayaa waa la xanaanaynayaa markaa kabacdi ayaa wixii sharciga yaa la horgeynayaa laakiin hadda waa la hayaa muxuu ahaye waxna looma dhimin wixii dhaawaca iyo wixii nolosha lagu qabtayba mana doonaynaa in oo maaragtay dhibaato loo geysto wixii dhaawacana waa la daaweyn wixii kalena meelaha lagu xanaaneeya ayagaa la geynayaa markaa kabacdi unbaa sharciga la horgeynaya insha allahu bililahi kariim